إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobadaad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka caddeen lixi oo hoostaga degmada ruunirigod ee gobolkaas qof shacab ayaa ku nafwaayey afar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn diyaaradda roona oo ka dhacday deegaanka cadli ee gobolka shabeellada dhexe khasaare culus ayaa ciidan kenya ku gaaray weerar ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay dhulka soomaaliyed ee la heysto ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay qof shacab ah xilli ay dilaalka noocan ay ku soo badanayaan caasimada dhulgariir ayaa sakdii dhexe ee xalay gelgeliyay qeybo ka mid a dalka etoobiya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysigeeda waxaa si soo tariya xildhibaanada dowladda federaalk ee qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay dhul baaxadle oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada u waaweyn warkeena fiidnimo haatana u diyaargarowa isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka caddaan lixi oo hoostaga degmada ruunirigod ee gobolkaas qof shacab ayaa ku nafwaayey afar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn diyaaradda roona oo ka dhacday deegaanka cadli ee gobolka shabeellada dhexe maxamed ciise ayaa dhacdooyinkan ugu warmay cabdifataax maxamed qaasim cabdifataaxow intaan u gudagelin weli waxaan ku suganahay qeyba ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo isbuucan martigeliyey dagaalo xoogan oo lagu jebiyey ciidamada ka tirsan dowladda federaalka looguna wareegay qeyba ka mid ah deegaanin ka tirsan gobolka markaan haddaan usoo degto su-aashaada dagaalka ka dhacay caddaan lixi ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay weerar xoogan ka fuliyeen deegaanka caddaan lixi ee dhaca duleedka degmada runirgood ee shabeellada dhexe halkaa waxaa ku sugnaa ciidamada gorgor loo yaqaano ee ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasna waxaa ka dhashay khasaare baaxdheh oo gaaray ciidamada dowladda federaalka waxayna noqdeen wax la dilay wax dhaawacmay iyo wax cagaha wax ka degay iyo maxaabiis gacanta lagu soo dhigay
maxamed maxaabiista tiradooda ma noo sheegi kartaa ma heshay xogtaas xogta ilaa hadda aan helayo waxay sheegayaan in gacanta lagu soo dhigay laba maxaabiis oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee halkaa ku sugnaa ma garatay waa gartay hadda marka yaa ku sugan caddaan lixey
deegaanka caddaan lixey ee gobolka shabeellada dhexe ee saaki ciidamada mujaahidiinta ay weerareen maanta waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta weli inta aan wararka iyo iyo xogaha aan ka helayno halkaa ma garatay waa gartay marka markuu weerarka bilowday maanta ciidamada dowladda federaalk ee halkaa ku sugan kuwa loo yaqaano weliba gorgor cagaha ay wax ka dayeen wayna ay ka carareen islamarkiiba waxayna u carareen dhanka iyo nuur dugle waxayna u qaybsameen wax la toogtay iyo wax dhaawacmay iyo kuwa gacanta kor u taagay oo maxaabiis ahaan loo qabtay ma garatay waayahay ciidamada dowladda federaalka marba meel ay u cararayaan baqdin saa-id ayaa haysa sida wararka ay sheegayaan dadka deegaankan ay soo tabinayaan maxamedow marka laga yimaado deegaankan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee hoostaga ruunirgood waxaa kaloo gobolka laga soo tabinayay duqeyn diyaaradaha droonka ay geysteen maxaad kala socotaa duqeymaha ee diyaaradaha ciidamada shisheeye ay ka geysteen qeyba ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe cabdifataax waxyaabahan kala socdo waxaa ka mid ah in deegaanka lagu magacaabo caadey ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe in diyaarad daroon ah ee duqeyn ka geysatay islamarkaana dad shacab ah ay ku xasuuqeen ugu yaraan duqeyntaasi waxaa ku nafwaayey duqeyntaasi hal qof halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo waxaana la sheegayaa afarta dhaawac ah iyo halka qof ee ku nafwaayey duqeyntaasi ay yihiin isku qoys duqeyntan shacabka lagu beegsaday iyo dagaalka ka dhacay caddaan lixi cabdifataaxu waxaan wax ka weydiiyey mid ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe ahna afhayeenka macalin maxamed sidaba walaalku sheegaya meesha waxaa ka dhacay duqeyn axmaqnimo ah iyo fulanimo ah oo dadka muslimiinta ah iyo rayidka ay u geysteen cadowgu markay arkeen inaan shacabkuna dan ka lahayn dadkuna isku tashaday dadkuna ay fahmeen waddada saxda ah ayay fulanimadii lagu yiqiinay dowladda maraykanka ee saliibiyadda ah ayay samaysay qoyskaas odaga ee meesha ku baxay oo muslimka ah oo rayid ah shiiraan cabdi biid ababiib ayuu ahay allah u naxariistaan leenahay wixii lagu yiqiinay yuhuud iyo maraykan iyo galada asalka dhaqankoodii ayay ka mid tahay kuwa ku dhaawacmana allah boogan ayaan leenahay guulahu hadda dareemkaygu maba cabiri kariyaba guuluhu ka waran adama baasha way dhaaftay maxaa yeele guulaha muslimiinta laga dhiciyo waayaa diintooda iyo mataqana cirdigooda iyo sharafkooda ayaa laga difaaco waayaa guushu heelka heerka ay gaartay nuqabadu waxay joogaan shabeellaha dhexe furumaha horey kasoo hadlo waayaan faraha ayayga dagaalka faraha ka bacdi ka ah bajus ka ah guuluhu heerkay marayaan iska dhaafay shacabka caadiga ahay mar allaala markay mujaahidiintu meel soo gaaraan waa laga hor imaanaa iyadoo loo boga loo bogaadinaayo oo beraxa iyo mataqana timirta laga hor keenaayo meesha waxaa ka dhacay wax qof muuqata joogtaa cabiri karta mooye qof hadda loo tilmaamaahu maba cabiri karto dareenkuna waa kacsan yahay guulahaasna waxaan firijayaynaa may haddaan joogaan meel kasii fog inay gaaraan insha allahu tacaala waa tahay cabdifataax wararka kasoo kordha gobolka shabeellaha dhexe iyo dagaalada ka socda insha allahu tacaala dhegeystayaashayna waan usoo gudbin doonaa biidn illah khasaare culus ayaa ciidan kenya ku gaaray weerar ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay dhulka soomaaliyeed ee la heysto faahfaahinta warkan waxaa inoo qaadaa dhigaya waryaheen maxamed shicali ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamadaad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saakay kamiin u dhigay kulanyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ku socdaalayay degmada ceelqaalaw iyo deegaanka harasuki ee gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya kamiinkan ayaa lagu gubay gaari kooyal ah oo saarnaa qori jiib ah sidoo kale waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan askartii saarnaa gaariga kooyalka ah isla wararkii mandheera ayaan kuguda jirnaay ciidamadaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xirada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka lungo ee hoos tagta degmada lafey ilaa iyo haatan warqabadkeenama soo gaarin faahfaahin dheeraada ugu saabsan weerarkaas ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay qof shacab ah xilli ay dilalka noocan ay ku soo badanayaan caasimadda warkan waxaa inoo haya wariyeen maxamed muudey saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa ay xaafadda suuq xoolaha oo ka tirsan magaalada muqdisho ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka suuqa xoolaha wiilkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabo cabdisamad oo sagaaliyo toban jir ah ayaa waxaa si bareer ah u dilay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxaa lasoo warinayaa in wiilka dhallinyarada ah ay garbaduub u xidheen kadibna ay toogteen askartaasi iyaga oona ku andacooday in uu mindi kusoo weeraray askarta sirdoonka midkoodna u dhaawacay aabaha dhalay wiilka la dilay iyo ayeyadiisa ayaa ka waramay qaabka loo dilay wiilkooda iyo sida ay ciidanka sirdoonka u xalaalaysteen dhiigga cabdisamad wiilka habeen horeeto suuqa xoolaha adgaarkiisa lagu dulmiyey asoo masjid u socdo ayaa mataqaanaa aniga ahay aabiis magarad cabdisamed maxamed xasanaa la dhahaa magarad wiilkaas ani aabiis ahay allah u naxariisto nin ardayoo ahay subaxdiina madrase magaalada aado galabtiina mataqaanaa waxbarashadiisa wato gurigiis masaajidka u dhow salaadda hadduu kudubto horoo ka soo noqonaa ma fahamti xaafadaha magaalada muqdisho ma garanayo meesha ugu fog garanaya bakaaraha iyo hodan waayo iyo mataqaanaa maxay tahay meeshaan suuqa xoolaha uu degan yaha ma garati marka dadka dulmigu ku dilay dad dulmi ku dilay ayaa tabanaa oo mataqaanaa magac beena u suubinayo marka haddii magac dowlad lasku laynayo oo ummaddana mataqaana xaqooda la dafirayo cidda ummadda xaqeeda dafireen waa ilaahay ma garati saaxiib ma laheen ma wareegi jirin meel kale ma mari jirin madrasadiisaas waxbarashadiisaas iyo gurigiis iyo masjidkoo ku ekaay marka annaga ummaddan ilaahayaa mataqaanaa noo dhexeeyo wixii ummaddu dulminayo allaha ka qabto meel walbaa jooga allaha ka qabto ummaddana mataqaanaa ilaahay calaamad aa la arkaynaa ka soo daahiriyo anigana baalka ilaahay dartiis ayaa mataqaanaa qadartiis iyo qadiisa ku qalacsa- ku qanacsana xanuunka inaad nala qaybsato oo sidii cadaalada oo sidii cadaalada aad wax noola wadda aan kaa rabnaa oo i macaan xaqdarada intay nagu dhacday oo xanuun nalagu reebtay oo i macaan ee dhibkaasaan askarta dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha dabadhilifka u ah ayaa caadeystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada goobaha ay ka taliyaan iyaga oona mar weliba bulshada u geysanayaan dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale dhulgariid ayaa saqdii dhexe xalay gelgeliyay qaybo ka mid a dalka etoobiya ee dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysigeeda waa kan farxaan cali cabdulaahi dhulgariiradan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen meel u dhow magaalada qabridahar ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo uu ka dhacay dhulgariir culus oo cabirkiisu yahay shan dhibic hal rigter waana markii ugu horreysay oo dhulgariir noocaan ah uu ka dhaco halkaas waxa kale oo saqdi dhexe ee isla habeenkii xalay dhulgariiro ka dhaceen magaalooyinka adis ababa awaash iyo metahara halka sidoo kale dhulgariir laga soo sheegay magaalada diridhaba ee ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya waxaa la soo warinayaa in dhulgariirku soo gaaray deegaano dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo dhulka soomaali galbeed ee xabashida itoobiya gumaysato dhulgariirkan ayaa ilaa hadda laga hayn wax war ah oo ku saabsan khasaaraha nafeed ee uu geystay hay-adda loogu yeero la socodka dhulgariirada iyo falkaanooyinka ayaa xaqiijiyey dhulgariiradan haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo dalka itoobiya martigeliyo dhulgariirkan oo kale ah bilooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa dhulgariiro iyo falkaanooyin isdabajooga ay ka dhacayeen dalka itoobiya aad iyo aad u mahadsantahay farxaan cali cabdulaahi waxaa sii soo tariya xildhibaanada dowladda federaalk ee qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay howlgallo ballaaran ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ciidamada dowladda federaalkan laga qabsaday deegaano dhowr ah ayaa waxaa sii soo tariya xildhibaanada qayladhaanta ka muujinaya arrintaas xildhibaan bulaale oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk oo ka hadlay arrintaas ayaa wax uu sababay inay timid kadib markii uu maamulka hirshabeelle ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu intaa ku daray in maamulka hirshabeelle uu dhan walba ka fashilmay uuna difaacan waayo halka keliya uu maamulkiisa ka taliyo oo ah gobolka shabeellada dhex sida uu hadalka u dhigay
runtii een, ma- shabeellada dhex meelo ka mid ah een, oo shalay daraad ay ka dhaceen shabaabna waa taqaanaa een, mar walbo uu dagaalku uu daaho oo cabaar laga nastan way soo rogaal celiyaan Ee, dayacaas iyo dhibaatadaasna waxaa waaye maamulka kusheega hirshabeelle waaye runtii Een, meeshii mas-uuliyadda ka ahaayeen ee ay joogeen weliba jowhar agaheeda ahayd Een, waxaa moodaa in een, een, dayac badan oo ka jiro dayac badan oo ka jiro een, abaabul ma lahan Een, waxay leeyihin daraawiish ciidamaan samaynay wax ay iska bedeleen ma lahan annagu waa fahmi ma fahmi karno Een, een, mar haddii aynan hirshabeelle hadda hiiraan ee dagaaladeeda aynan shaqo ku lahayn ha- aynan waxba ka qabanin shabeellada dhexe oo inta badan hirshabeelle ay joogtana ee dayacaas oo ka yimaado almuhim qaladka meeshaas ka jiro Een, waxaan arkayna ciidamaan tababarnay dheheen oo daraawiisha meeshaan geynay dheheen haddana dhulkii waa la qabsaday maamulkii ay magacaabeen iyo ciddii meeshaas ay u dhiibteen iyo ayagaba mas-uuliyaddooda ayagaa qaadaayo ayagaa qaadaayo ayagaa mas-uuliyaddooda qaadaayo Ee, habacsanaantooda iyo maamul xumadooda ayna ku imaado in shabaab meelahaas qabsadaan tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii safareenka ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa aad u soo badanaya xildhibaanada dowladda federaalk ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona isku eedeynaya jabkii ku gaaray dagaaladaas dhegaystayaal warkii fiidnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waana dhinta